ayb bismi اllahi الرaحman الraحيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuتaqiina wla cudwana ila عlى الظaalimiin wslى اllahu عlى sayidina muxamedi وعlى alihi وصaxbih wman اhtadaa bihadyihi ilى ywm اddiin ama bacd sidii caadada inoo ahayd walaalayaal waxaynu insha allahu tacaala sheekha ku dul akhriyi doonaa su-aalihii dadweynaha xaggooda inooga yimid su-aasha u horeyso sheekh saahilkan waxa uu leeyahay waxaan u shaqeeyaa hay-adaha dalka jooga qaar ka mid ah mararka qaarkoodna sheekh waxaan la kulmaa hay-adaha kala kulmaa waxyaabo diinta iyo dalkaba dhibaato ku haya arrintaana ma caddayn karo sheekh maxaad igula talin lahayd afiiduuna baaraka allahu fiikum
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi wslama tasliima kasiira in qofka muslimka ee adduunyada intuu joogo uu tacab iyo kasab iyo shaqo xalaalo la yimaado waa mid shareecada islaamku ay dhiiri gelisay si uu qofku uga maarmo dadka inuu bariyo oo waxweydiisto qaala allahu subxaanaه wa tacaala faإida qudiyat الصalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wاdkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun waa maalintii jumcaha eedaanku markuu dhaco ayaa laynagu amray inaynu joojinno shaqo adduunyo oo dhan oo iibka tusaala looga dhigay salaada marka laga baxana ilaahay wuxu uhi dhulka ilaahay u kala kaca oo ilaahay fadligiisa iyo arsaaqdiisa xalaasha raadiya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laan yaakudakum axadukum axbula fayadhaba ila ljabali fayaxtaib fayabiic faya'kula wayatasadaq khayru lahu min an yas'ala annaasa acطawhu aw manac manacuuh rawahu lbukhaari midkiin inuu xadhkiisa qaato oo buurta uu tago xaabo uu soo gurto oo uu iibiyo oo uu lafihiisa wax uga cuno waxna sadaqadaysto ayaa uga fiican inuu dadka baryo ama dadku kuwa wax siinaya ha noqdaan markuu baryo ama kuwa u diidaya ha noqdaan baryada iyo shaxaadku waa mid shareecada islaamku aada ula dagaalantay laakiin shareecada islaamku shaqada waxay u yeeshay xuduud iyo qawaacid iyo aadaab waxaa ka mid a qofku inuu ka shaqeeyo wax xalaal ah waxaa dadka diinta islaamka dhibaya dadka muslimiinta ah dhib u keenaya dalkooda kharibaya ma aha wax xalaala oo laga shaqayn karo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi in allaha xarama bayca alasnaam ilaahay subxana wa tacala wuxuu xaaraantimeeyey in la iibiyo asnaamta waalmeyta waalkhamr baktiga iyo khamriga maxaa loo diiday kuwa in la iibiyo qofka lacag baa kasoo gelaysa asnaamtu diintiiba wax yeelayaan oo caqiidadii bay dhaawacayaan oo wax ilaahay sokadii la caabudaya tawxiidkii ayay meesha ka saarayaan baktigana waxaa loo xaaraantimeeyey in la iibiyo waayo dadka caafimaadkoodii iyo noloshoodii ayuu wuxu dhimaya markay baktiga cunaan oo ilaahay subxana wa tacaala dadka markuu baktiga cunitaankiisa ka xaaraantimeeyey xoolo u ka ceshanaya maaha dantoodaa la eegaya waxaa kaloo la xaaraantimeeyey khamriga in la iibiyo waayo waayo dadka caqligoodiibuu ku duulaya oo baabiinaya xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay wax kasta oo diinta wax yeelaya ama dadka wax yeelaya caqligooda amaba se jirhkooda inaanu qofku ka shaqayn karin oo ka inuu ka shaqeeya inaanay u banaanayn bal waxaa waajib kugu ah waxaa diinta wax yeelaya dadka muslimiintaana wax u geysanaya caqligooda ama jirhkooda ama nabadgelyadooda inaad sheegtaba waajib kugu ah si cidda ilaahay talada udhiibay wax uga qabtaan inaad qarisaa kuma banaana inaad ciddii wax ka qaban karta u sheegtaa waajibkugu ah hadday wax ka qabtaan waa sidii la rabay haddaanay ka qabanna adu waajibkaagii waad gudatay iyaguu koodii ku hadhay oo ilahay u kala xisaabtamaya laakiin haddaad u qariso xumanaha noocaasi aad ku og tahay adiguna dembiga qaybtaadaad ku leedahay waa inaad ogaato cid wax ku yeeli kartaana ma jirto ilaahay un ka baqa ajanabi kufaara waddankaagii adoo jooga maxay ku yeelayaan maada casaa man yafcalu bika maxay kugu samayn karaan ilaahay subxaana watacaala tala saaro ilaahay ku kalsoonow ilaahay baa ihi falaa takshawhum wakshaw wakshaw iyaga ha ka baqanina aniga iga baqda buuhi ilahay subxana watacaala aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshawhum dadkiibaa dad baa war soo gaadhsiiyey rasuulka iyo saxaabada a waa laysoo kiin urursaday ee ka baqda kamay baqan iyagoo tiradoodu ay yarayd hubkoodu uu koobnaa ay daalanaayeen dhaawacuna u ku badnaa dagaalka uxud ay ka soo baxeen ilaahay amarkiisa ayay qaateen markaa qofka muuminkaah waa ka ilaahay subxaana watacaala ka baqda ilaahay qalbigiisa uu ku weyahay bani aadamkan masaakiinta awooddooda oo xadidan tahay aan ka baqin waxaanad ogaataa dadka dhulka dushiisa jooga o dhan bal kuwii soo maray oo dhan nebi aadam laga soo bilaabo ilaa ka u dambeeya hadday isu yimaadaan si ay wax kuu yeelaan waxaanu ilaahay subxaana watacaala kuu qadarin kuma yeeli karaan ibnu cabbaas buu rasuulku kula dardaarmay waana dardaara innagana inagu wajahan waclam ana annaasa low ijtamacuu cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak walow ijtamacuu cala an yaduruuka bishay lam yaduruuka bishay ila bishayin qad katabahu llahu lak waxaad ogaataa dadka oo dhami hadday isu yimaadaan si ay wax kuu taraan waxaanu ilaahay kula damcin kuma tari karaan qalbigaaga ilaahay ku xidh hadday dhammaantood isu yimaadaan si ay wax kuu yeelaan waxaanu ilaahay kuu qadarin kuma yeeli karaan maxay ku yeeli karaan shaqada inay kaa eriyaan soo maaha marka hore aanay kuu banaanaynba hadday kaa eriyaan way kuu daneeyeen shaqada noocaasa hadday kaa eriyaan arsaaqdana ilaahay baa haya iyagu ma hayaan arsaaqdana waxaa ilaahay lagaga helaa ma aha qofku inuu asbaabtan adduunya u la yimaado oo uu socdo oo uu raadiyo u dadaalo oo naftiisa uu daaliyo bal waxa u weyna lagaga helaa waa ataqwa ilaahay laga baqda waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib warka ilahay maadan rumaysnayn qofka ilaahay ka baqda ilahay baa xaaladaha adag meel uga baxa u yeeli meel aanu ka filayna ilahay waa ka arsaaqi doonaa ilaahay subxana watacaala haddaad ka baqdo arsaaqdu waxay ka iman meel aanad ka filanahayn shaqo aanad weligaaba islaahin waad helaysaa dadaal kastoo aad bixisaa lagugu yeedhi doonaa waayo dadkan ilaahay baa xukuma quluubtoodana ilaahay baa maamula imisa qof lagu yidhi shay diintaada kamida ka tanaasul haddii kale shaqada waa laga eriyaya oo intaa uu diiday isagii laga maarmi waayey oo quluubtoodii ilaahay u dubeeyey oo la yidhi iska joog kii markii la yidhi shaqada waa lagaa eryaya haddaad waxaa samay haddaad garhka xiiri weydo haddaad suwaalka dheereen weydo haddaad khamiis soo xidhato ee sidii iyagu ay rabeen sameeyey sidii ilaahay ka rabayna diiday maalmo kadib shaqadii laga heli wallahi ra'aynaa hada biummi acyunina warun inaguma aha iyadoo xaqiiqa baynu aragnay arrinta noocaasi marka arrinku waa xagga qalbiga kalsoonida ilaahay ku qabto iyo sidaad ilaahay u tala saaranayso iyo inuu muraadkaaga u weyn noqdo inaad ilahay raalli geliso wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu yidhi waxaan ahay shaqaale xusbitaalka ka shaqeeya mararka qaarkood baa dadka bukaanka ah ee cusbitaalka jiifa loo keenaa cuntooyin dhar iyo hilib qaydhin markaa sheekh markaa wixii ka soo hadha ma qaadan karnaa oo ma noo bannaan tahay afiidunaa baaraka allahu fiikum
shaygu hadduu yahay sadaqad ama uu waqfi yahay qofka bixiyey niyada uu ku bixiyey ayuunbuu ku xukum qaadanaya haddii loogu talagalay dadka dhakhtarka jiifa raashinka iyo dharka iyo caawimooyinka kale oo dadka shaqaalaha aan loogu talagelin iyaga la yidhi siiya inay iyagu qaataan uma bannaana waayo wax iyaga lagu sadaqadaystay ma aha dadkaasaa lagu sadaqadaystay iyaguna waa shaqaale shaqadoodana mushaar bay ku qaataan uma odhan karaan walcaamiliina calayha dadkanun baanu u shaqaynaynaa annaguna aanu hawshooda ku daallaa ma odhan karaan wixii soo hadhay marka waa in iyaga un dib loogu celiyo kuwa dhakhtarkaa joogaa haddii ay ka maarmaan oo isku fillaasha ay ka gaadhaanna qofku wuxuu niyeystay dadka noocaasa in la siiye kuwo kaloo kuwaa la nooca oo dhakhtar kala jooga walow waddan kale ha ku yaalla ama magaalo kale ayaa loo geynaya oo ma banaano qofku ciddii uula niyooday sadaqadiisa cid aan ahayn in loo leexiyo waracuna waa qaali inuu qofku warac yeesho wax allaale iyo waxa uu ka shakiyo xalaalnimadiisa uu iska daayo waana ta uu rasuulku calayhi salaatu salaam inagula teliyey markuu ihi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixii shaki kaa galo iska daa wixii aanu shaki kaa gelin xalaasha cad baa badane xaggiisa uka waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin xalaashu way cadday xaaraamtuna way cadday wa baynahum amuuru mushtabihaat waxaa u dhexeeya arrimo qofka ka shaki gelaya xalaal baa mise waa xaaraam daliilkooda aanu caddayn ama culimadaaba isku khilaaftay faman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdih waxyaabaha shakiga le xalaalnimo iyo xaaraamnimo midnaba aan ugu caddaan qofka iska ilaaliyo ka fogaada qof diintiisi iyo magaciisi iyo sharaftiisiiba ilaashada wey waman waqaca fi shubahaat waqaca fi lxaraam qofka shaygaa shaki kaga jiro ku dhaca ee sameeya wuxuu ku dambeeyaa xaaraanta inuu ku dhaco waa qof dee seeraha hareerihiisii daaqaya xoolihiisii daajinaya inay u daataan bay ayay ku dambaynayaan ka raaci yarcaa xawla alxima wuxuu la mid yahay qof seeraha hareerihiisii xoolihiisii daajiyey yuushaku an yaqaca fiih wuxuu ku dhow yahay in xoolahaasi ay u daataan deetana loo qabsado de markaa qofka muslimka ahi xaaraantu waa seerihii ilaahay inuu hareeraheeda daaqa mahay waa inuu ka fogaado oo masaafa ay udhaxayso isaga iyo xaaraanta waracaas aanay lahaayeen dadkii wanaagsana nabiyuna maxamed calayhi isalaatu wasalaam xabad timira buu arkay markaasaa wuxu uhi lawlaa akhsha an takuna min tamri sadaqa la akaltuha haddaanan ka baqanahayn timirtii sadaqada inay ka mid noqoto waan cuni lahaa laakiin baqaha awgii baan isaga daynaya waayo meel timirta sadaqadu ay taale bay ka agdhoweyd sadaqaduna rasuulka xaaraan bay ka ahayd inankii yaraa ee awooga u ahaa ahlulbeytka ka mid ahaa xabad timira markuu afka geliyey rasuulku mu odhan waa ilmo yara iska daa bal waraciisu wuxuu gaadhsiiyey inuu ku uhi kakhin kakhin yaani ik ah ah ama ish ish bay ka dhigantay oo carruurta ila hadalka lagu idhaha marka la leeyahy waxaa iska daaya wax xune alaa taclamu ana sadaqata laa taxilu lana miyaanad ogeyn sadaqadu inay xaaraan inaga tahy markuu hore usoo tufi waayna fartuu afka ka geliyo uu kasoo tuuray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wahaakada kana abu bakrin radia allahu canh nin addoon uu ahaa oo soo shaqayn jiray ayaa xoolo u keeno markaasuu cunay markuu cunay dabadeed ayaa wuxuu ku uhi miyaad garanaysaa waxaanaad cuntay meeshaan ka keenay wuxuu uhi maya wuxuu yidhi waktigii jaahiliyada islaamka ka hor ayaa nin u faaliyey wamaa uxsinu lkahaara weliba waan khiyaameeyo faalkana maan aqoon waa laba dembi faalintu waa dembi khiyaanaduna waa dembi labaad dabeetana ninkii baanu kulannay oo ushqaayadii buu isiiyo adigaa cunay waa xoolo faal laga soo shaqeeyey faadkala yadahu fii fiihi fataqayaa xataa akhraja maa fii baطnih fartuu afka iska geliya abubakar markaasuu iska matajiyey ilaa wax allaale wuxuu caloosha wax allaale wuxuu islaa calooshaaday ku jiraan uu soo saaray oo waxba markay kasoo dhici waayeen unbuu joojiyey iska matajinta haadaa waracu saasuu ahaa waracood cumar bn khaaab radia allahu canh markii muhaajiriinta uu mushaharka u qoray inankiisii cabdullaahi uu ka reebay isagoo muhaajiriinta ka mid ah waxaanu ku sababeeyey wuxuu yidhi inan yar buu ahaayo hooyadii aabbihii baa siday buu i dhibaatadii muhaajiriintu ay la kulmeen isagu lamu kulmin maantana waxaa laga yaaba ninka haddii la yidhaahdo cid mushaahar u qor ama wax qaybi inuu ka bilaabo qaraabo kiil isagoon u eegin ma xaq ma u leeyahy qofkan mise xaquma laha ahlucilmiga qaarkood ayaa kutub dhan oo ay qoreen oo ay ku daaleen dib u gubay waxay yidhaahdeen sababtu waxay ahayd iftiin baanaan haysanoo iftiin meel ka baxayaan la ag fadhiisto markaasaan ku qoray marka waxaan ka baqanayaa in lay qabsado aakhira saasay isaga ilaalin jireen xaaraanta dadkii wanaagsanaa haddii sifadaa la yeelan lahaana xataa arsaaqdu waa badan lahayd oo axwaashu waa barakoobi lahayd laakiin axwaasha waxaan sii adkaynaya ee cidhiidhi marba sii gelinaya wax xaaraantan aan laga tawarucahayn en laga xalaal miranahayn in laga fogaanahayn wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waxaan sheekku weydiiyey qofku haddii uu yidhaahdo haddii hebel aanu sidaa samayn lahayn sidaa may noqoteen hadalka noocaasiya xukunkeedu muxuu noqonayaa se dembi ma yahay afiduuna baaraka allahu fiikum
hadalka noocaasa ee ku saabsan lowda yani haddaanay sidaasi arrintu ahaan lahayn saasaa dhici lahayd arrinta noocaasiya haddii waxa weeyaan loo jeedo qadarka in lagu caarido oo laga horgeeyo oo xaaladdaa qofku qadarkii ilaahay ba aanu xusuusnayn ama uu xusuusan yahay arrinkaa uu ka horgeynayo mid saxa maaha rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah wixii ku anfacaya ku dada ilaahayna kaalmayso wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kada wa kada hadday wax kugu dhacaana ha odhanin haddaan sidaa iyo sidaa samayn lahaa waxan igumay dhaceen faina low taftaxu camala shayaan waayo low waxba kuu kordhin mayso wixii way dhaceenba soo maa wixii aan dhicinina mabay dhicinba oo fursad ku seegtay lowdu haddiidaasi maxay kuu kordhinaysaa inaad murugooto ood warwarto tiraa lasaamaan sameeyo lasaamaxaan u samayn waayo taasina waxay ku ka ku taraysaa ma jirtee waa camalkii shaydaanka oo shaydaanku inuu qofka muslimka ah murugo qalbigiisa ku tuuro si uu cibaadada uga mashquuliyo ayuu ku dadaalaya markaa isagaa in baad fursad siisa markaa qofka muslimi kelimaadka noocaasa inuu isticmaalo maaha waa inuu iska daayo haddaanu hebel sidaas samayn lahayn saasay noqon lahay hadduu sidaas samayn lahaa saasay noqon lahay haddaan sidaas samayn lahaa sidanay noqon lahay gaar ahaan marka aanu xaqiiqa waaqiciya wax la arki karo oo dhacdo xaqiiqaa aanu ka warramahayn ee arrintu ay tahay arrin isagoo qadarkii ilowsan uu ku hadlayo ama qadarkiiba uu ka horgeynayo wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay culimmada shaaficiyadu waxay aaminsan yihiin in haddii qof dumari ay ku taabato waysadu ay kaa jabayso ama adigu aada taabataba iyagoo daliishanaya aw laamastumu nisaa sheekh arrintaa bal noo bayaami oo noo caddee baaraka allahu fiik
qadiyadda ku saabsan taabashada gabadhu ay ninka taabato gabadha aan maxramkiisa aan ahayn waysada ma ka burinaysaa waa qadiyada ay xataa saxaabada rasuulku isku khilaafeen taan shaaficiye iyo maalikiye xanaabile iyo aan aan lama qalba oo saxaabada qaarkood ay ku tageen taabashada inay waysadu ku burayso sida ibnu mascuud oo kale saxaabada qaarkoodna ay yidhaahdeen ku buri mayso sida cabdullahi ibnu cabbaas oo kale aayadda qur-aanka ah aw laamastumu nisaa ayaa cabdullaahi ibnu mascuud uu daliishaday oo lamsiga ama taabashada ayaa tii jidhka uu ku fasiray ibnu cabbaasna wuxuu yihi maya lamsiga halka waxaa looga jeedaa taabashadii weyneed oo jimaac ama galmaa looga jeeda marka saxaabadu marka ay aayad tafsiirkeeda isku khilaafaan waxaa waajiba khilaafkooda in loo celiyo qur-aanka iyo sunnaha haddii qur-aanka iyo sunnaha aynu u celino khilaafkaana waxaad moodaa ina inuu xoog badanayo qowlka ibnu cabbaas waxaana xoog badnaysiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas ugu duceeyey ilaahay inuu baro tafsiirka qur-aanka allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil marka ibnu cabbaas iyo saxaabi kale hadday tafsiir isku khilaafaan oo daliil kale oo loogu gar qaado oo midkood garta lagu siiyo la waayo taasaa ibnu cabbaas garta lagu siiya oo hadalkiisa markaa lagu qaataa ama tafsiirkiisa waxaa kaloo tafsiirka ibnu cabbaas halkan rajaxaya oo miisaanka siinaya in rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay ka sugnaatay taabashadu isagoo salaad ku jira ayaa caaisha radia allahu canha lugaha ay ka taabatay gurigaa madoobaa rasuulkay weyday markaa way doondoonaysa asalkuna waxa weeyaan gacanteedi iyo lugaha rasuulka inaana waxba udhexay qofka yidhaha waxbaa udhexeeyanay isagaa caddaynteediiyo markhaatigeeda laga rabaa rasuulku intuu salaaddii ka baxay mu odhan caaisha waad weyse jibisay isagoo tukinayana caaisha waa hor jii jiibsan jirtay marka uu sujuudayuu rasuulku lugta ka qanjiirin jiray markaasay lugta ka laabi jirtay si uu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam halkaa ugu sujuudo dee gurigaaba cidhiidh iska ahaaba iyo qolka ay ku jireen waxaa kaloo dhacday rasuulku isagoo salaada usii baxaya inuu dhunkaday xaasaskiisa mid ka mid ah kadibna wax weysaa aanu la iman marka adiladaasi waxay xoogeynaysaa madhabka odhanaya taabashada gabadhi ay nin taabato ama ninku gabadh uu taabto iyadoo jirkooda weliba waxba aanay udhaxayn waysadu ku jabi mayso haddii waxyaabihii waysada jabin jiree kale aanay raacin oo aanay tusaale ahaan wax ka iman wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxa aan sheekh ka shaqeeya oo aan leeyahay meelahan footooyinka ee dadka lagu sawiro aroosyadana lagu duubo arrinta noocaasiya xoolaha ka soo baxa iyo maalka ka soo baxa xaaraan ma yihiin se maxaad igula talin lahayd
taswiirta la sawiro waxyaabaha ruuxda leh nafta leh ilaahay subxana wa tacaala naf u geliyey axaadiis badan baa kusoo aroorto rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada uu ugaga digay wuxu uhi rasuulku sida bukhaari iyo muslimba wariye lacana allahu musawiriin ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo kuwa wax sawira qaala calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun dadka kuwa u cadaab daran maalinta qiyaama waxaa ka mida kuwa wax sawira waxaa lagu odhanaya axyu maa khalaqtu oo idinkana abuuree dee shayga suuradiisii sameeyey dee nooleeya oo ruuxdiina geliya mana gelin karayaan sawirka laftiisii baa lagu ciqaabayaa naarta jahanamo dhexdeeda sawirka in la dhaqdo oo guryaha la dhigtana rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu u diiday oo laa tadkhulu lmalaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura buu malaaigtu soo geli mayso guri sawiryaal iyo guri ay jooga toona sawirka markaa waxaa bannaan wixii daruura ay keento ama xaaje iyo dan iyo baahi adagi dadka ay u gasho sida sawirkii baasaboorada iyo kaararka iyo waxyaabaha lagu samaysanayay ama qofka dan adag ay kaga xidhantay sida xajkii oo kale ama ruksatu lqiyaada liisanka gawaadhida lagu wado ama lagu kaxeeyo iyo waxyaabaha kuwaasi shabaha kuwa iyaga oo laga soo reebaya oo culimadu waxay yidhaahdeen xaaja iyo baahi baa keensanaysa waa banaanya laakiin sawirka iska tarafuha ah aan wax xaaja iyo wax daro qofka u gashay aanay jirin xusuus baan isaga haysanayaa iyo inaan meelaha ku qurxiyaan doonayaa iyo in ujeeddadu ay tahay qofkii in la sawiraa ma banaana kii sawiraya axaadiistaasuu hoos imanayaa kii la sawirayna mid munkarka iyo waxaa shareecada khilaafsan ku caawiyey ayuu noqonaya waxa weeyaan ugu kaalmeeyey inuu ogolaado in la sawiro maaha sawirkana maanta ma aha mid ay dadku ku koobaan intaa xaajada iyo baahida iyo dantu ay keensanayso bal sawirka la ysu sawirayo waxyaabaha kale ayaaba badanba maanta way iyadoo weliba xumaano kalena ay raacaan oo dumarkii oo aroos jooga oo marya dhigtay in la sawiro hadhowna sawirka deeta ragga uu ku dhex faafo in dumarkii la sawiro sawirkii inta qayba laga reebo dabeetana gidaarada lagu dhajiyo markaa cid waliba ay daawanayso marka waa sawirkii oo xumaan kalena ay raacda weeye qaawani iyo tabarujka ilaahay u diiday ayaa raacay marka anu kollay qofna kula talin maayo inuu samaysto ama uu furto goob sawirka lagaga shaqeeyo waayo sawirka inta xalaasha ee bannaan iyo inta xaaraanta ah inta xaaraanta baa badan maanta ee goobahaasi dadku ay u tegayaan marka warac iyo xalaal miradku wuxuu ku jiraa qofku inuu iska daayo oo shaqo kale uu raadsado haddii la helo qof odhanaya anigu waxaan sawirayaa uun qofka sawirku uu u bannaan yahay shareecadu ay u ogoshahay ka kalena sawiri maayo taasi waxa weeya waa waa fiicnaan lahayd lakiin xaggee taa laga helaya wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa sheekh haddii aan maydho aniga oo sooman waktiga gelinka dambe arrinta noocaasiya diintu maxay ka qabtaa soonkaygina ma burayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofka sooman waxyaabaha shareecadu ay u diiday waxyaaba xadidan oo kooban weeye lamana odhan qofka sooman waa inaad naftaada cadibto oo meel qabow ha harsanin ama meel qaboojiya uu ka shidanya ha fadhiisanin ama ha seexanin ha maydhanin waxaasoo dhan ilaahay kuma odhan oo looma dirin maa qofkani naftiisa la cadibo ujeeddadu ma aha ujeeddadu waxa ay tahay in la layliyo oo waxyaabaha qaarkood laga joojiyo si ay naftiisu ugu tababarato daynta xaaraanta iyo waxa ilaahay subxana wa tacaala uu ka mamnuucay rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam aynu garanayno alle kacabsigiisa iyo cibaadaadka siduu u ilaashan jiray isagoo sooman waa maydhay weliba wuxuu u maydhay tabarudan si uu isu qaboojiyo marka dhibaato kuma jirto qofka sooman inuu maydho weliba uu u maydho si uu isu qaboojiyo ama haraadku uu uga yaraado rasuulka calayhi salaatu wasalaam taa sameeyey gelinka hore iyo gelinka dambe intubana waa isku mid wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa haddii aan xilliga suxuurta soo tooso laakiin intaan suxuurtii aan iska daayo aan niyeysto un soonkii soonkaygaasi nuqsaani ma ku jirtaa oo ajarkii ma iga nuqsaamaya afiiduuna baaraka allahu fiikum niyada ayaa ah rukun min arkaan siyaam tiir ka mida tiirarka soomka oo haddii la waayo qofka soomkii aanu ka ansax ahayn suxuur qofku inuu cunaa waxay ka mid tahay sunayaasha soomka markaa qofkii haddii aanu suxuuran oo ogaanba suxuurtii uu uga tago ajarkii suxuurta uu ka heli lahaa ayuunbaa seegay laakiin soomkiisu waxba u noqon maayo suxuurtana rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aada buu u dhiiri geliyey oo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta waayo suxuurashada baraka ku jirta awala nebi maxamed baad calayhi salaatu wasalaam ku dayatay waa marlabaadka ee soomkaagii awood darro kugu keeni maayo oo adoo sooman ayaad hawlahaaga qabsan kartaa aada cibaadaysan kartaa salaad badan aad tukan kartaa qur-aan aad akhrisan kartaa iyo cibaadaadka kaleba oo qofka isagoo sooman soomka cibaadaadkaa kale ku dari kara iyo ka soomka uun ku eeg ee cibaadaadkii kale tahli waaye dee isku ajar noqon maayaan barakada suxuurta waxaa ka mid a waa waxa soomkeenu haddayna ummadda nebi maxamed uu kaga duwanaa soomka ummadihii inaga horreeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi farqu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklat suxuur waxa u dhexeeya soomkeena iyo soomka ahlulkitaabku waa yuhuud iyo kiristaanka waa suxuurta waktiga suxuurta raashinka la cuno kuwa in la khilaafo oo laga duwanaadaana waa miday shareecadu aada iyo aad ay u dhiiri gelisay markaa suxuurtu walow haba noqoto kababiya inaad cabto ama xabad timira inaad afka geliso ku dadaal inaad suxurato weliba suxuurtaada dib aad u dhigto rasuulku calayhi salaatu wasalaam suxuurtiisa dib ayuu u dhigi jiray oo qofku haddii uu goor hore suxuurto qof casheeyo buu la mid noqonaya suxuurtii wax badan ku kordhin mayso oo awood iyo tamar ah waxaana laga yaabaa markuu dib u seexdo in salaadii subaxna uu ka seexdo hurdo ay ku dhaafto waktigii barakada badnaa ee ilaahay uu lahaa yaa ibaryaya oo aan ajiibaa yaa wax weydiisanaya aan siiyaa yaa toobadkeena inu dembi dhaafaana qofka inuu seegaabay u badantay laakiin haddii uu suxuurta dib u dhigto intaaba qofku wuu helaya rabadaan oo dhanna waxaa sunnaa bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda in suxuurta dib loo dhigo rasuulkeenu calayhi isalaatu wasalaam aadaanka salaada subax in yar ka hor unbuu suxuuran jirayba waxaa u dhexeeyey suxuurashada rasuulka iyo aadaanka qadar la akriyo konton aayadood taas waxay daliil u tahay in suxuurta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aada dib ugu dhigay waxyaabaha qofka aan xataa raashin badan aan cuni karin ama aan nafsadba uhaynin uu ku suxuuran karo si gaarana rasuulku farta ugu fiiqa waxaa ka mid a timirta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nicma suxuuri lmu'min atamru qofka muuminkii wuxuu ku suxuurta waxa ugu wanaagsan timirta timirtu inta badan cillad ma laha waana wax macaan oo tamar fara badan ayaa qofka ay gelinaysa waxaa laga yaaba raashin fara badan oo qofka uu cunay saddex xabadood timiroo ku suxuurtay inay ka qiimo badnaato saa awgeed buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gaara timirta u sheegay markaa suxuurta yaan la moodin uun inay tahay arrin qofku uu doonayo inuu soomka ugu awoodaysto uun suxuurashada lafteeda ayaa cibaado ah oo baraka ah inaad cunto badan cunto inaad dheragtana qasdigu ma aha ee waa inaad sunnaha aada fuliso oo lagaa helo wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saahilkani waxa uu leeyahay waxaan ahay qof waayeela waxaanan doonayaa inaan tago xajka muxrim ma ii noqon karaa bay tiri waa gabadh inanka inantayda qaba
waa ninka ay sodonka u tahay weyaan macnaheedu nacam maxaarimtiisa ayay ka mid tahay oo guurkeedu si abadiya buu xaaraan uga yihi inanteedii isaga u dhexday hadday dhimato iyo hadday kala tagaan iyo ila alabad islaantaasoo dahdiya inuu guursadaa xaaraan bay ka tahay marka waa hooyadii oo kale tamaaman wuu salaami karaa wuu gacan qaadi karaa wuu la khalwoon karaa me meel buu kula gooni noqon karaa iska xijaabi mayso sida hooyadii oo kale safarkiina maxram wuu noqon karaa marka inankaa inantaadu ay u dhaxday muxrim uu kuu noqon karaa wallahu aclam baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saahilkan waxa uu leeyahay khudbadda jimcaha marka uu sheekhu fadhiisto khudbadda labaad ka hor halkaa ma soo aroortay adkaar la akriyo oo shareecadu aynoo tilmaamtay afiiduuna baaraka allahu fiik
oo ayaa akriyaan dadka dadka tuka ee dadka khudbadda dhegaysanaya akriyaya
maya wax soo arooray ma jiro si gaar ah uu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam inoogu sheegay uu yihi imaamku marka uu fadhiisto dadow dhaha ama akriya intaa imaamku uu fadhiyo khudbaddii uu ka aamusan yahay wuu iska ducaysan karaa qofku ama wuu iska dikrin karaa waa dee fursad soo martay iyo wakti u banaanaaday weyi laakiin ma jiro dikri jamaaciya oo cibaadada si wada jira in loo sameeyaa daliil bay u baahan tahay oo astakfirullah kor loo qaada iyo qofku isagu goonidiisa astakfirullah wuu odhan karaa waanu iska ducaysan karaa waktigaas waayo jumcaha saacatulijaaba ku jirta ay tahay qofku inuu ka dhex baarhbaadho waktigaana culimada qaarkood baa ku sheegaba laakiin dikri jamaaci oo la wada qaado oo soo arooray ma jiro ama korba loo qaado oo asal waxa waa dikriga in hoos loo yidhaahdo wadkur rabbaka fii nafsika rabbigaa xus adoo naftaada uun maqashiinaya markaa kor loo qaadi maayo dikriga hoos baa qofku u odhanaya marka iyagoo saxaabadu safar ku jira oo rasuulka la socda ay kor u qaadeen dikriga waxaa sunnaha qofku markuu safar yahay marka meeltaaga uu fuulayo ama ha lugeynayo ama gaadida ha saarnaadeen inuu yidhaahdo allahu akbar weynida ilaahay uu xusuustay iyo meeshan weyn inuu ilaahay ka wenyi meel hoose markuu ku dhaadhacayana inuu yidhahdo subxaana allah isagoo ilaahay subxaana watacaala hooseynta iyo nuqsaanta oo dhan ka fogeynaya oo aan u quurahayna ka durkinaya marka dikrigaasay saxaabadu kor u qaadeen iyagoo safar ku jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asma walaa gaa'iba ina aladii tadcuunahu aqrabu ilaa axadikum min cuniqi raaxilatihi rawa lbukhaari wa muslim dadow naftiina u tura qayladan iska daaya allaha subxaana wa tacaala aada baryaysaan oad xusaysaan maaha mid dhegala mid idinka maqana maaha midkiin hashan uu saaran yahay qoorteedu ilaahay uga dhow yahay nana wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid maxaad la qaylinaysaa ma dadkaad maqashiinaysaa la dadka inaad maqashiisa la dooni maayo cibaadadaada waa inaad qarsato si aanay riyaa iyo istusribiyo ismaqashinaanay kaaga noqon ilaahay haddaad doonaysa inaad maqashiisana ilaahay subxaana wa tacaala waxaad qalbigaaga kaga xashaashaqayso ayuu og yahay yaclamu khaa'inata lacyun wamaa tukfi suduur dhawaaqaagana waa maqlaya haddaad kor u dhigto iyo haddaad hoos u dhigto am yaxsabuuna anaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum bala warusulunaa ladayhim yaktubuun waxay u malayn aanan maqlahayn waxa ay hoos u dhigtaan iyo waxa ay ku faqaan ilahay wuxuuhi waa maqlaya weliba waxaa taa wehelisa malaa'igtii baa ka qoraysa oo iyagana ilaahay subxana wa tacala uu maqashiinaya xataa wixii hoos loo dhigto iyo go-aamada qofku qalbigiisa hoos uu uga gaadho ilaahay subxana wa tacala u muujinaya marka waa khalad waxa dadka qaarkood ay sameeyaan maaha inaad iska mirqaanto un ood iska dhawaaqdo un oo tidhaahdo nebigaanu ku salliynaa ya rabbi salli cala alxabiibi dhawaaq la waa dikri salliga nebiga calayhi salatu salaam lagu salliyay nebiguna kor uma qaadin saxaabana kor uma qaadi jirin ilaahayna dikriga hoos u dhiga buuli wadkur rabbaka fii nafsika ilahay adiga meena kula hadlahay dhammaanteen ba ilahay waynala hadlaya markuu leeyahy hoos u dhiga dikriga sidaasa ikhlaas uu ku jiraa iyo kudayashada nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dikri si wada jira loo qaadayo iyo mid kor loo qaadaya toona ma jiro laakiin qofku isagu ducaysanaya intaa imaamku aamusan yahay ama dikriyaaya subxaana allah alxamdulilah walaa ilah allahu akbar fursaddaa ka faaidaysanaya loo diidi maayo waktiyada kale wakti lamida weeye wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay ma jirtaa salaad magaceeda la yidhaahdo salaatu tasaabiic haddii ay jirto sidee loo tukanayaa see fadlima ku soo arooray afiiduuna baaraka allahu fiikum
salaatu tasaabiix xadiidka ku soo arooray culimada xadiidka iyo in badan oo fuqahada ka mid waxay leeyihin mu ansixin xagga sanadka iyo xagga marka laga eego matniga macnaa waa hadal waa salaad aan faral ahayn salaadaha kale sunayaashaana aan waxba dheerayn bal ka waabsan haddana ajar aada iyo aada u weyn loo ballan qaaday marka wax la saluugaha halkaa ku sugan bay idhaahdeen ahlulcilmi iyo tasbiix fara badan oo soo noqnoqonaysa markaa salaad tasaabiix salaad sugan maaha waad iska dayn doontaa salaadaha kale soo arooray baad ilaahay ku caabudi doontaa wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay waa gabadh hooyaday iyo aabbahay oo kala tegay hooyaday meherkii anigu ma siin karaa baaraka allahu fiikum
meherka waxaa lagu leeyahay zawjka ama ninka ayaa meherka lagu leeyahay laakiin haddii waa dayn lagu leeyahay hadduu qof ugu tabaruco oo dayntaasi uu ka bixiyo xataa isagoon ogeyn way ka baxaysaa waayo daynta bixinteedu cibaade iskeed uma aha niyo u baahan marka haddii aabbaha aada ugu tabarucdo waajib kuguma ahee meherkii hooyadaa ku lahayd inaad ka bixiso waa ka baxayaa meherkaasi waana dayntaasina waa ka gudmaysaa wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk saa'ilkani sheekh waxa uu leeya waa su-aashii u dambeysay waxaa loo yaqaanaa curuudu tijaara ama waxyaabaha iibka loo bandhiga suuqyada lagu iibinayo sheekh sake malo ma lagu leeyahay haddii lagu leeyahayna sidee looga bixinayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum curuud tijaara waxaa looga jeedaa alaabta iibka loo soo bandhigay iyada oo qasdigu yahay in laga macaasho lana rogrogo oo ma aha shay kastaoo iib u bandhigani mid curuud tijaara ka mid a hadduu qofku gurigiisa iibinayo xaajo awgeed uu iibinayo ama gaadhigiisa ama jago uu leeyahay oo ganacsi iyo rogrogitaan iyo macaash raadin aanu uga jeedin haddii isagoo xaaladdaa ku jira sanad u dhammaado seke laguma laha laakiin waxaa sekada lagu leeyahy waa alaabtan la iibinayo si looga macaasho ee la rogrogayo marka mid la iibiyo haddana mid kale lacagtii la gelinayo adaabta noocaasa saka waa ku waajibtay qur-aanka iyo sunnuhuna waa u daliilay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ya ayuha aladiina ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wamima akhrajnaa lakum min alard muuminiinta isagoo la hadlay ilahay wuxuu yihi wixii aad kasbateen aad tabcateen aad shaqaysateen wax ka bixiya iyo wixii dhulkaan idinka soo saaray waxa ay kasbadeen waxaa lagu fasiray tijaaradii iyo ganacsiga waxaa dhulka laga soo saarayna zaraci iyo timaarti midhihii baa lagu fasiray rasuulkuna calayhi afdal salaati watasliim waxa uu tilmaamay dahabka iyo fidada oo naqdigii wax lagu kala iibsan jiray inay isaka ku waajibtay alaabta laga ganacsanayana ma aha mid iskeed loo doonayo waxaa looga golleeya looga socdaa waa lacag waa tan marba la caddaynaya lacag loo riday loo rogayo haddana mid kale la gelinayo iyadoo la rabo lacagtaasi inay korodho lacagtuna waxay ka mid tahay waxyaabaha sakadu ay ku waajibtay marka alaabtani lacag bay ka dhigan tahay saxaabadii rasuulkuna sidaasay adilada guud ka fahmeen adilada guuda tilmaamaysa inay maalka saka ku waajibtay sida khud min amwaalihim sadaqa aayadda qur-aanka iyo xadiidka ibnu cabbaas rasuulku uu ku yidhi ana allaha iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim tuukhadu min agniyahim turaddu calaa fuqaraa'ihim waxay ka fahmeen xoolaha laga ganacsanayo inay saka ku waajibtay cumar ibnu khadaab baa ka mid a radia allahu canhu iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo saxaabo kaleba cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna ma jirto walihada baa culimada qaarkood ay yidhaahdeen waa laysku waafaqsan yahy macnaa waktigii saxaabada arrin laysku waafaqsanaabe markaa sakaa ku waajibaysa sakadu siday ugu waajibaysaana waxa weeye awalan waa inay nisaab gaadho alaabtaa laga ganacsanaya ee dukaanka ama bakhaarka taala nisaab waxaa looga jeedaa qadarkii ay ku saka goyn lahay qadarka ay ku saka goynaysaana waa inta dahabu ku saka gooyo shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ayaa saka ay ku waajibtaa waa inta ugu yaro dahab ku saka gooyo alaabtan aad ka ganacsanaysaa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba hadday maalintaa goynayso maalintaa la qiimeeyey iyo wixii ka badan saka goys bay noqotay sidaasoo kale waa inuu sanadu dhammaado inay saka goys tahayna waxaa la eegaya un fii aakhiri alxawl ila alaabtu way isbedbedelaysaa oo meesha ma fadhido waa la iibinayaa mid kalea lagu soo bedelaya sanadka aakhirkiisa dhammaadkiisun baa lao la eegayaa nisaab ma tahay oo xadkii ay ku saka goyn lahayd ma gaadhi haddii ay jawaabtu haa noqoto markaa sakaa laga bixinaya qadarka laga bixinayaana waa qadarka laga bixiyo dahabka iyo fidada iyo lacagta oo ah rubcu lcushur marka la qiimeeyo alaabtii wixii lacag lacag cad lahayena lagu daro haddii ay noqoto mid goyn karta shan iyo siddeetan garaam oo dahaba marka waxaa laga bixinayaa rubculcushur toban meelood marka loo qaybiyo meel rubceed baa laga bixinaya si kale haddii aynu u dhigno soo dhaweyna lacagtaad haysato iyo alaabtii aad ka ganacsanaysay marka la ysku daro haddii ay isla gaadho qiimaha shan iyo siddeetan garaam oo dahaba afartan unbaad u qaybinaysaa arbaciin afartan markaad u qaybisa inta soo baxda ayaa rubculcushrigii toban meelood oo meel rubiceed ah marka intaasi ayaa ka baxaysa marka lacagtana in lagu darayo dhowr jeer baan hadalkeyga kusoo celiyey waanan u qastiyo waanan xusuusinaya ma aha qofka ganacsadaha ahi alaabta uun inuu qiimeynayo alaabtiina wuu qiimeynayaa qiimaha alaabtu ay soo baxday iyo lacag cad wixii uu hayay ama mid ganacsiga ku jirta ha noqoto ama mid ka baxsan ha noqotee ayuu isku daraya haddii markaa saka goys ay isla noqoto sida aynu sheegnay wuu sakadii uga bixinayaa wallahu aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وصaxbihi وslma تsliima kaثiira